galab wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha daanda bal inta aanan gelin dhambaalladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen dhankii heesaha maxaa inoo haysa waa tahay nuurow bal anna dhegaystayaashaan u soo qabto heestan uu qaado cabdihani xaashi
dhegeystayaal aan intaasi kaga gudubna heestaasi dhambaalka dhankayga ugu horreeyana waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah siyaad cabdulqaadir iyo xaaskiisa aadan cabdulqaadir xasan cabdulqaadir zakariya cabdulqaadir cabdilcasiis maxamuud cabbaas iyo dhammaan reer cabdulqaadir iyo reer horow waxaana ay halkan hambalyo iyo bogaadin ay hawada uga marinayaan arooskii aroosadda oo kale ah axmey horow oo loo yaqaano dal nuurshe iyo xaaskiisa magaceeda lama soo sheegin waxaase ay ku aqal galeen magaalada london ee dalka ingiriiska waxaanu leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waara oo owlaad kheer qaba uu alla kala siiyo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin dhambaalkan wuxuu noogu yimid yaasiin jaamac maxamed nimcaan jaamac maxamed cabdiraxmaan shiine axmed cali guure deeqa maxamed cabdulaahi khatra cali bandaay iyo suuri maxamed diiriye iyo qadar maxamed jaamac iyo qadar suleybaan maxamed dhammaantood waxay kala joogaan meelo kala duwan oo dunida waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan hibaaq maxamed ibraahim iyo saygada maxamed xaaji oo wiil ugu dhashay burco wiilkaasi allah ka dhiga kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtara aamin ayaa leenahay dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabannay heestan ay ku wada luuqaynayaan aamine dhool iyo fu'aad cadde
waadidhaabtayo malati dhawyd kuma dhimin waxbe hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuubtiyo oy dhamee warka hadday kaa dhab tahay kolkii lagu dhuubtiyo oy dhamee warka kama dheeriyo waan kugu dhowee dhankee kamara miyan kugu dhegaa kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyan kugu dhegaa
waad igu dhagtaho igu dhiriiranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte waad igu dhantaho igu dhiriiranto idhalaalise igu dheertaho dhabarkiyo gacmaha dhubiga dhigte dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe dhankaad eegtaa iyo dhinacii kastaba waa jacayl dhaabe igu soo dhowow iijiib gacmaha igaabanaho u dhimaanaye igu soo dhowow iijiib gacma igaabanaho u dhimaanaye
waad isdharentayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanine uu kaadhaye idhagayso waad isdharentayo hadal dhaababaad dhaqsa ii tire maad dhuumanine uu kaadhaye idhagayso anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise anan dhagaadkan dhaqankiyo hiddaha aan kula dhise kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyan kugu dhegaa kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanke kamara miyan kugu dhegaa
waa lay dhufto ilalowsaano u dholoolaya dhibtii cashaaqa dhafoorada hilbihii ka dhammaysayo waa lay dhufto dhilalowsaano ugu dholoolaya dhibtii cashaaqa dhafoorada hilbihii ka dhammaysayo dadkoo dhaxan qaabo dada qoysayba u dhidiidaya dadkoo dhaxan qaabo dada qoysayba u dhidiidaya igu ku soo dhowow idiib gacmaha igaabaan aqo u dhimaanaye igu soo dhowow idiib gacmaha igaabaan aqo u dhimaanaye
waad i dhaabsantaa dhan kala aad malaa dhaanka u rabtee duyuciyo gala iyo sida dhirkai uma dhoohaniye waad i dhaabsantaa dhan kala aad malaa dhaanka u rabtee dhuyuciyo gala iyo sida dhirtain uma dhoohaniye haayay dheeliine dhinacaaga qabo mar kalay door haayay dheeliine dhinacaaga qabo mar kalay door kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka kamara miyan kugu dhega kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka kamara miyan kugu dhega kama dheeriyo waan kugu dhowee dhanka kamara miyan kugu dhega
dhambaalkanna wuxuu nooga yimid hooyo ruqyo uu sulub barre hooyo xaliimo uu sulub barre hooyo xaawo uu sulub barre hooyo masbal uu sulub barre caabi ceydiid maxamed cilmi yare sheekh cabdiweli ceydiid maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa maryan ceydiid maxamed saygeeda iyo carruurtooda cabdiraxmaan ceydiid maxamed cabdiqaadir ceydiid maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda iyo xasan ceydiid maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda ayaan calideeq xaashi cabdulaahi faarax bare xaaskiisa salma maxamed cabdulaahi waxaana ay jecel yihiin dhammaantood iyaga oo kala jooga soomaaliya etoobiya iyo kenya waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan ifrax ceydiid maxamed iyo odageeda oo meherkooda uu ka qabsoomay gobolka dolo waxaana ay leeyihiin ha idiin horseedo guri qeyr qaba hambalyadani waxay naga soo gaartay dhammaan reer maxamed daahir uu ugu horeeyo aabe maxamed daahir maxamed iyo hooyo saafi xuseen barqadle cabdikaafi maxamed daahir iyo fartuun maxamed daahir waxaa ku jira cabdilcasiis nasteexa yuusuf xaliimo sacdiya shukri cabdulaahi iyo dhammaan reer maxamed daahir waxaana iyaga oo isku duuban ay u hambalyeynayaan hibo daahir siyaad iyo cabdifataax maxamed cabdifataax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha daanda maxaa inoo haysaa heesta kale waa sabab kale ha moodina waxaa qaadaysa hibo maxamed siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali haystee siday tahay naftaydiyo lama socotid hawla sanada hali haystee sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe sasabiyo wax sheegayo samir waan ka quusto waa inaan salgaadhe ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen sideetay imaado dhan intaad soo dhowaateen ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen ad nasib ku dhaafiyo salaan guud hay joogteen sideetay imaado dhan
hambalyadani dhalasho waxa ay naga soo gaartay sacdiye isaaq xasan iyo suuban isxaaq xasan xareede isaaq xasan maxamed isaaq xasan aadan isaaq xasan mukhtaar isaaq xasan iyo sheekh cabdulaahi isaaq cabdulcasiis maxamuud cabaas nimcaan jaamaca maxamed iyo ugaas saciid bashiir suleymaan sheekh xasan injineerka iyo dhammaan asxaab kale oo waxaa la leeyahay kala jooga belgium soomaaliya kenya maraykanka iyo canada waxa ay u hambalyeynayaan ibraahim isaaq xasan iyo raxme maxamed farey oo uu wiil ugu dhashay dalka kenya gaar ahaan magaalada wajeer wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirasaaq waxaan leenahay allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambal uu noogu yimid cabdinuur shariif cali xaashi oo jooga jabuuti muumin axmed dudub ibraahim cusmaan saad maxamed cusmaan saad haaruun muuse dudub iyo muuse jaamac dudub dhammaan asxaabta waxayna hambali u dirayaan cilmi axmed dudub iyo xayaad mahdi xasan oo meherkooda uu ka qabsoomay jabuuti oo ay leeyihiin kala kulma guur kheyr qaba aamin ayaan anaguna leenahay dhambaalkani waxa uu naga soo gaaray daandahooyo tariig bashiir caleen iyo farxiye aadan ibraahim saciid cabdi khaliif ibraahim cabdi khaliif jacfar cabdi khaliif iyo jaas cabdi khaliif sumeeyaha cabdi saciid iyo asxaab kale waxaana ay u hambalyeynayaan maxamed cabdi khaliif iyo ifraax cabdi sooyaan oo uu wiil ugu dhashay isbitaalka magaalada guday ee dowlad deegaanka soomaalida wiilkaasi oo loo bixiyey mubashir waxaan leenahay allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha waxaa uu jir idinkugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anuga ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo ban mayacaashaquma gababa weligii ukudaba ku xuliyeya gabaldhaciya waa beri koolkan kama idhaada wadnuhu gilgilaya waanan gooliyey meera loo rabiyo farxadan gaboobayn wilaaliya gabadhaba gurigaynagu buuxsaamo ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi guuloo rabiyo farxadan gaboobayn wilaaliya gabadhaba gurigayaba buuxsaamo ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi ilaaho nagaarsi